في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco waliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qalqal iyo walaac ballaaran oo ka taagan waddanka faransiiska kadib weerarro khasaare dhaliyey oo ka dhacay waddankaas waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka faransiiska ee weerarrada lagu qaaday waxaad sidoo kale maqli doontaan muslimiinta caalamka oo si adag uga hor yimid tillaabooyinka xadgudubka ah ee dowladda faransiisku ku aflagaadeeday diinta islaamka iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno radioficilka muslimiintu ay ka bixiyeen gaboodfalka dowladda faransiiska barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee waddanka hindiya oo lagu diray weeraro ka dhacay gobolka kashmiir ee gumaysiga hinduuska ku jira faahfaahin ku aadan ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan halkee ayay ku hogaaminaysaa xukuumadda dalka suudaan shacabka muslimka ah ee waddankaas waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixin iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo bidhaamiyey mustaqbalka mugdiga ah ee taliska milatariga suudaan uu ku hogaaminayo muslimiinta waddankaas faa'is alkandari oo soo gebagabeeyey taxanihii uu kaga hadlayay xabsiga guwantanamo bey muxuu ka hadlay warbixin ayaad maqli doontaan insha allah qodobadaas ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah xaalad kacsanaan ah ayaa ka taagan gudaha dalka faransiiska iyadoo ay dhaceen weerarro khasaare dhaliyey oo lagu beegsaday muwaadiniin faransiis ah wararkii ugu dambeeyey ee dalka faransiiska iyo xaaladda ka jirta waxaa soo gudbinaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir sidaad la socoto maalintii shalay dalka faransiiska waxaa ka dhacay weerar khasaare dhaliyey oo lagu beegsaday muwaadiniin faransiis ah kaas oo uu fuliyey qof muslim ah oo ku hubaysnaa mindi weerarka waxa uu si gaara kaga dhacay magaalada niis ee dhacda koonfurta waddanka faransiiska waxaana fuliyaha weerarka uu ugu yaraan mindi ku dilay saddex qof oo faransiis ah halka uu sidoo kale dhaawacay tiro kale iyadoona markii dambe ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliiska dalka faransiiska waxaa lagu magacaabaa fuliyaha weerarka ibraahim sida warbaahinta faransiiska ay sheegayaan waxaana da ahaan uu jiraa shan iyo labaatan sano iyadoona warar soo baxaya ay tilmaamayaan in asal ahaan uu kasoo jeedo ninkan wadanka muslimka tuunis ee dhaca qaaradda afrika waxaa sidoo kale jiray weerar ka dhacay magaalo kale oo dhacda koonfur bari wadanka faransiiska hase ahaatee waxay warbaahinta faransiisku ku waramaysaa in fuliyaha weerarka uu kasoo jeedo xisbiga midigta fog ee xagjirka ah ee wadanka faransiiska ee weerar uu fuliyeyna ma jirin hase ahaatee ciidanka ayaa qabtay isagoo mindi ku hubaysan taasoo looga shakiyey inuu fulin rabay weerar waxaa sidoo kale jiray weerar lagu qaaday qunsuliyadda faransiiska ee magaalada jidda ee dhulka xarameynka ee halkaas oo lagu dhaawacay ugu yaraan mid ka mid ah ciidamada ammaanka ee ilaalinayay ee qunsuliyadda qof mindi ku hubaysan oo muslim ah ayaa weerar ku qaaday ee qunsuliyadda waxaana markii dambe gacanta ku dhigay ciidanka maamulka al sacuud inkastoo maamulka al sacuud uu qoriyey warkan hase ahaatee waxaa ku dhawaaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska bayaan ay soo saartay ayna ku sheegtay inay ugu mahadcelinayso maamulka al sacuud sida uu juhdiga uu bixinayo ilaalinta iyo badqabka muwaadiniinta faransiiska ah ee ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka al sacuud si guud xaalada dalka faransiiska kacsanaan ayaa laga soo sheegayaa waxaana madaxda wadankaas ay sheegayaan in laga yaabo in saacadaha soo socda ay dhacaan ee weeraro keligii duulnimo ah oo loo adeegsado mindi kuwaas oo ay fuliyaan dadka muslimiinta ah ee ka caraysan falka ay dowladda faransiiska ku aflagaadeynayso diinta islaamka ee gudoomiyaha magaalada niis oo hadlay oo ah halka uu weerarka ka dhacay wuxuu sheegay inay la kulmayaan handadaad joogto ah oo uga imaanaysa fikirka xagjirka islaamiga waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ku baaqay in aad loo feejignaado wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska oo shir jarayd qabtay wuxuu dhankiisa sheegay inay ka cabsi qabaan inay dhacaan weeraro hor leh oo lagu beegsado muwaadiniin faransiis ah iyadoona madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ah ninka aflagaadeeyey nebiga sala allahu caleyhi wasalam uu amray in kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka kaydka ee faransiiska lagu faafiyo ama la dhigo magaalooyinka wadankaas si looga hortago inay dhacaan weeraro keligii duulnimo ah oo ay fuliyaan dadka muslimiinta ah marka si guud xaalad qalqal ah ayaa ka jirta wadanka faransiiska waxaana ugu wacan iyagoo aflagaadeeyey nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaana muuqanaysa in allah casa wajalla uu ugu bedelay rucbi iyo argagax joogto ah oo aan dhammaad lahayn intaba ay kusii socdaan falkaas foosha xun ee ay ku aflagaadeynayaan nebiga sala allahu caleyhi wasalam ee maqaamka sare leh haddaba guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa ka dhiidhiyey xadgudubka dowladda faransiiska ay u geysatay diinta islaamka iyo nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam warbixintan idinku soo maqan wuxuu mahad cubayd ku eegayaa waddamada ugu caansan ee muslimiinta ku nool ay ka dhiidhiyeen xadgudubka faransiiska
ومحاصرة السفارة في المقام منها سر كذا تسجيل الكذا هاتفين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
iyadoo dhowaan dowladda faransiiska ay ku kacday fal ka dhan ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka ayaa waxay muslimiinta caalamku si adag uga soo horjeesteen falkaas foolxumada ah ay ku kacday dowladda faransiiska waxaa toddobaadkan ka dhacay caalamka islaamka dibadbaxyo waaweyn oo gelgelay guud ahaan caalamka gaar ahaan qalqalgeliyey amniga dowladda faransiiska kuwaas oo ay muslimiinta caalamku ku iclaamiyeen in ay difaaci doonaan sharafta nebiga maqaamka sare leh ee moxamed sala allahu caleyhi wasalam waddamada caalamka islaamka ee ay bannaanbaxyadu ka dhaceen isbuucan waxaa ka mid ah suuriya falastiin bakistaan bangaladesh suudaan libiya urdun ciraaq turkiya iyo soomaaliya waxayna dadkan bannaanbaxyada samaynaya ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah faransiiska iyagoo soo bandhigayay falal iyo sawirro lagu foolxumaynayay ninka madaxweynaha ka ah dowladda faransiiska ee lagu magacaabo macron waxaana ka mid ah ficiladaas in la gubay calanka dowladda faransiiska iyo sawirro lagu suurad xumaynayo ninka loogu yeero macron oo madax ka ah faransa
كلب يا عدو الاسلام يا كلب يا مشرب يا عدو الله يا عدو الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله لعنة الله على مكرون الله اكبر يا الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله نحن أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم لن نرضى بهذا هذه وقفة نستنكر فيها ونشجب فيها ما صدر عن الرئيس الفرنسي من إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالرسم هذه المظاهرة نصرة لنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بعد تصريحات رئيس فرنسا ماكرون لا نسمح لأحد أن يهين نبينا ولا نسمح لأي دولة أن تهين نبينا ولكن غضبنا على إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرئيس الفرنسي ماكرون لا نسمح لأحد لا إله إلا الله فرنسا عدو الله
waxaa weliba indhuhu si gaar ah u qabanayeen iyadoo la dhigay sawirkiisa meel iila muuqatay albaab laga galo maqaaxi iyadoo cagaha lagula istaagayay sawirkiisa oo yiilay iridka laga galo maqaayadda waxaa sidoo kale la arkay iyagoo wejiga kab uga garaacaya sawirka macron kadibna way gubayeen
لا اله كلب يا عدو الاسلام sidoo kale waxaa toddobaadkan meelo badan oo ka mid ah dunida muslimka laga diiday badeecadaha uu soo saaro faransiiska waxaa sidoo kale weerar banaanbax uu barbar socday lagu qaaday safaaradda faransiiska ee ku taal caasimada al khardum ee dalka suudaan waxayna banaanbaxyaashii weerarka ku qaaday safaaradda faransiiska ee halkaas ku guuleysteen in ay burburiyaan gebi ahaanba safaaradda iyagoo xoog ku jiray ciidamo ka tirsan milatariga suudaan oo isku dayay inay ka hortagaan weerarka lagu beegsanaya safaaradda أقاموا ومحاصرة السفارة ثم قاموا بالحاول سر كذا وسر كذا هاتفين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada burco waxaa ka dhacay dibadbax ay ku cilaamiyeen reer burco inay difaaci doonaan rasuulka salaallahu calayhi wasalam kuna jooji doonaan badeecadda kaga timaada dalka faransiiska banaanbaxoodiina sidaan ayuu u dhacay allahu akbar waxaannu halkan isugu soo baxnay qorraxda isugu nimi inaannu ninkii gaalka ahaayee nebigeenna caaye inaannu waajibkiisa marno inaannu habaarno ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdal korkiisa ha ahaato nacdal korkiisa ha ahaato ilaahay ha baabi'iyo ilaahay ha baabi'iyo ilaahay ha rogo ilaahay gaalada ha dilo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ninkaa gaalada ee faransiiska inuu ilaahay dumiyo inuu ilaahay dumiyo in diinta irsaamka ilaahay ciisi siiyo annagu nabigeenna sala allahu alay wasallam waanu hilinaynaa diin baanu ku hilinaynaa af baanu ku hilinaynaa gacan baanu ku hilinaynaa hiil iyo hobo la garab taaganay gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar raxmaan raxiim waxaan maanta halkan kaga mudaharaadaynaa faransiiska oo caayay suubanaheenii maxamed ah sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo faransiiska madaxweynaha mara ee, faransiiska ilaahay ha sharaf rido Een, waxaanu haddaanu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojinno dhammaanba wixii alaabaha ee aanu ka keeni jiray dalka faransiiska waanu joojinnay alaabtiisa waxaan leenahay ba- een, ba- een, dadka reer somalilandna yaan la iibsanin alaabtiisa
aflagaadeeya waannu ka soo hor jeednaa af baannu ugu hilnaynaa oo xiliyaannu ugu hilnaynaa oo xoog baannu ugu hilnaynaa lug baannu ugu tegaynaa akbar allahu akbar faransiisku ha dhaho ha dhaho faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku muslimku ha noolaado faransiisku ha dhaho wixii musliga cadaaba waa la cadaabaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaanu uga mudaharaadaynaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxaanu leenahay een, faransiisku ha dhacaanu leenahay ilaahay ha ridaanu leenahay sidoo kale wuxuu banaanbax ka dhacay magaalooyinka muqdisho gaalkacyo cadaada iyo meelo kale dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa muujiyey cara xoogan waxayna ku dhawaaqayeen hadallo qalqalgelin kara nabadgelyada macron iyagoona fariin u diray dowladda faransiiska ee ku cambaxday inay afkeeda qurunka badan ku wasaqayso nebigeena moxamed salaallahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka
محمد رسول الله لا إله waxaan u soo baxay oo waxaana dadweynaha u soo saarna waxay tahay inaan nabigeena calayhi salaatu salaam magaciisa kor aan u qaadno nabigeena waa taageersanaa gaalkii caaya waa ka soo horjeednaa taasaan ugu kaliftinaa waddankeena u soo baxna maanta allahu akbar allahu akbar rasuul diinoo dooni meero nabigeena calayhi salaatu salaam ninkii ku soo xadgudbo dagaalaan ka xignaa dhiigeenaa u daadinaynaa dad islaamaana soomaaliyeed allahu akbar kiciyey in gaalkii faransiiska ahaa oo murtidka ahaa oo nabigeena calayhi salaatu salaam u gafay ayaa maanta dadkan ummaddan islaamka isu soo bixiyey shucuurteena saas ayay u muujinayaan maantana waxaan muujinaynaa in saxuurteenna aan nabigeena kor u qaadayno diinteenna salaatu alay salaam kor u qaadayno waxaan baaraynaynaa madaxweynaha faransiiska oo suubanaha nabadgelyo korkiisa haya aflagaadeeyey waxaan ilaahay ugu baryeynaa masiibo degdega allah ku rido haddaan farasi joogi lahay baan waa isku qarxin lahay nasiib uma yeelan nabigeennu caayay allahu akbar allahu akbar awooddeyda aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagana u soo baxay gurigaygana aan uga soo baxay waxaa taas mooy aan u muujinaya waxay tahay nin gaal ah oo madaxweynaha faransiiska ayaa nebigayga aflagaadeeyey nebi maxamed waa taageeraynaa qof weliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiis noogu sheegay hana difaaco rasuulkiina sala allahu aleyh wasalam makaro maxaa dheenyaa nebi maxamed sala alay wasalam uma qalintay afkaaga urka badan doofaarkaa ku cunta inaad ku caayfid safaaradda kuliyada soomaaliya hala jijibiyo hal safaaradda kuliyada lagu arka hal safaarad xidid nagama dhexayso soomaaliya iika gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay min allaahi min cindi illaahi fitna iyo care ilaahay ha kugu dhacdo waxaan marka hore aan aad ula qiiraysanahay shacabka yarta yaraanta badan soomaaliya aad bay u tiro badan tahay iyo muqdisho iyo inta yarta oo ka soo qayb gashay banaanbaxaana nebi sal ly slam lagu weynaynayo shaqo weliba aan leedahay nebi sal ly slam waa inaad u soo hurtaa wax ka dhiidhiyey ma jirto ninbaan ka dhiidhiyin antaa yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ah ayaa maanta ka dhiidhiday gaaladu ha jabto gaaladu ha jabto dhulka allah la gooyo koronaha allah ku diro koronaha allah ugu diro waxaan leeyahay gaalka een ee afkiisa foosha xun ku taagay nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaahay cudur alla aqoon ha ku rido waxaa u joognaa nabi maxamed dartiisa waxaa dhehnaa faransiis dhulka alaha la gooyo carabka oo magaca ugu magaceena oo nabigeena ku caayo allah ka jaro masiibo allah u keeno muslimiinta waxaa dhexeena guryahooda ku jira soo baxaan ummadda soomaaliyeed qabiilka waa u soo baxaan waxaa dembiga waa u soo baxaan nabi maxamed dartiis waa inay guryaha ugu soo baxaan dhanka kale waxa uu banaanbax xoogan ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud kaas oo isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood oo goobta banaanbaxa ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxaan ka soo horjeednaa makroon waxaan leenaha ha dhaco waxaan leenaha ha dhaco waxaan leenaha ha dhaco culimadiinkeennii dhallinyaradeenii waxbarashada haweenkeennii dhammaan maanta waxaan isugu soo baxnay dhibaatadii ay sameeyeen ee dowladda faransiiska iyo madaxweyne macron oo ay ku caynayeen rasuulkeena salawatu alay wasalam nabi maxamed mana ahin markii koowaad ay faransiisku sameeyeen mar walbana waa wax ay joogto ay ugu dhaqaaqaan dowladda faransiiska waxaan rabnaa marka inaan cambaarayno waxaan doonaynaa inaan xidhiirka u jarno haddaan nahay soomaaliya waxaan doonaynaa inaan mataqaanaa meel ay joogaanba aan mataqaanaa khilaafo cad ka qaadno ma raacayno diintooda diinna ka dhigan mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin diinta islaamka ayaa in la raaca mudan ayadaa xaq ah ayadaa ku habboon waxaan leenahay dad nebigaas la gaadeeya uma horeeyo makroon uma horeeyo makroon uma horeeyo waxaa jiray kuwa nebiyaal sheeganayey nebigu xilliguu joogay oo musaylimatulkadaabiya ay ka mid ahaayeen waxaan leenahay way ku khasaareen damacoodii iyo fakarkoodii qallanaa oo qaasiga ahaa ayaan leenahay dibadbaxyadan ka dhacay dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli mudaharaadyo waaweyn ay ka dhaceen caalamka islaamka kuwaas oo looga soo horjeedo aflagaadada emmanuel macron madaxweynaha faransiiska ee ku canbaxay afxumida iyo diinla'aanta dowladda faransiiska ayaa haatan wajahaysa culeysyo kaga imaanaya dhinacyo badan waxayna xilligan u baqaysaa amnigeeda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda faransiiska ayaa wuxuu sheegay inuu wajahayo waddankiisa hanjabaad argagax wadata wuxuuna dalbaday in la adkeeyo ammaanka waddankaasi isagoo intaa ku daray inay faransa leedahay cadow gudaha iyo dibaddaba leh hadalkaas baqdintu ka muuqata ayaa durbaba imaanaya xilli dhowaan dalkaasi uu ka dhacay weerar kaligiduulnimo ah oo lagu gowracay nin macallin sheeganaya oo faransiis ahaa kaas oo tusay arday dhiganaysay iskuul uu macallin ka ahaa sawiro lagu aflagaadaynayo rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu sidoo kale hadalkan imaanayaa iyadoo shalay oo ahayd maalin khamiis ah dalka faransiiska ay ka dhaceen weeraro keligiduulnimo ah oo loo adeegsaday mindi waxaana mid ka mid ah weeraradaas uu ka dhacay magaalo lagu magacaabo niis oo dhacda koonfurta dalka faransiiska waxaana halkaas lagu dilay ugu yaraantii saddex ruux oo ahaa muwaadiniin faransiis ah halka lagu dhaawacay ugu yaraan afar kale waxaana wiilka fuliyey weerarka ee muslimka ahaa magiciisa lagu sheegay ibraahim kaas oo ugu dambayntii ciidamada booliiska faransiiska gacanta ku dhigeen isagoo ku dhawaaqaya allaahu akbar taas oo muujinaysa in uu duulaankiisa ugu argudayay nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam iyo diinta islaamka sidoo kale hadalka uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska ayaa imaanaya iyadoo uu ka dhacay weerar midkaas la mid ah magaalo lagu magacaabo afinyon oo dhacda koonfur bari dalka faransiiska waxayna askarta booliiska faransiiska sheegeen inay halkaas ku dileen ruux fulin rabay weerar kaligiduulnimo ah sida ay hadalka u dhigeen dowlado badan ayaa faransiiska u muujiyey in ay garab taagan yihiin waxaana ka mid ah dowladda hindiya maamulka ala sacuud iyo guud ahaan waddamada reer yurub faransiiska ayaa hadda u muuqda mid saaray cagta dhabaha burburkiisa maadaama uu shaqo ka dhigtay inuu aflagaadeeyo suubanaha salaallahu calayhi wasallam waxayna hadda dadka muslimiinta bishaaro shaafisa quluubtooda ka sugayaan mujaahidiinta caalamka maadaama looga bartay in iyagu ka falceliyaan xadgudubyada ka dhanka ah diinta islaamka iyo kan lagula kacayo rasuulka salaallahu calayhi wasallam welibana ay qaadaan tallaabada ugu habboon oo ah in la siiyo faransiiska فرين ديق لقو حردي السلام عليكم تساؤل وين راح أبو جهل وين أبو لهب وين كعب بن الأشرف وين عقبة بن أبي معيط وين العاص بن وائل وين أبو رافع اليهودي وين عبد الله بن أبي بن سلول كل هؤلاء صاروا نسيا منسيا لا شأن لهم ولا أتباع ولا أنصار ولا مريدين ولا جماعة كل هؤلاء الذين كانوا أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم آذوه وآذوا الإسلام وأهله ثم صاروا نسيا منسيا وكأنهم لم يخلقوا هذا معنى قول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر أي يا محمد إن مبغضك هو الأبتر هو المقطوع دابره هو الذليل الذي لا شأن له ولا قدر ولا مقام قد علت أصواتهم آنذاك وكانوا رؤوسا لكن العبرة فيما قضاه الله وقدره النهاية إن شانئك هو الأبتر يقول سبحانه إن كفيناك المستهزئين كفيناك جاءت بصيغة الماضي يعني أن كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أعدائه أمر مفروغ منه العبرة أنت وين مكانك كن مع الله دفاعا وحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاطعة المنتجات الفرنسية بعضهم يقول يعني بتأثرون بفرنسا حتى لو ما نأثر حسبنا أن نكسب بذلك آه، آه، الضمير الحي اللي يدفعه الإيمان إلى مثل هذا العمل حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، استشعر هذا السب والشتم والتطاول أن يكون على مقام والدك أو والدتك راح ت- تمارس جميع الوسائل التي من شأنها تحفظ حقك وكرامتك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من والديك وحقه أوجب من حقهما كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku xogaankii hore ee madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa lagu dhawaaqay geeridiisa ninkan oo lagu magacaabo cisaad aldowri wuxuu ahaa ku-xogeenkii madaxweynihii maraykanku xilka ka tuuray ee haddana dilay ee sadaam xuseen waxaana geeridiisa shaaciyey xisbiga uu ka tirsan ah oo lagu magacaabo bacath kaas oo maamuli jiray waddanka ciraaq intii aan maraykanku ku duulin ciraaq sanadkii laba kun iyo saddexdii war ka soo baxay xisbiga uu ka tirsanaa ayaa lagu yidhi gudaha dhulka ciraaq iyo dhulka halyeeyada ee mujaahidiinta waxaa ku geeriyooday cisaad ibraahim aldowri oo ka tirsanaa xisbiga bacath iyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ninkan geeriyooday asbuucan gudihiisa ayaa da'diisa lagu sheegay toddobaatan iyo siddeed jir lasoo shaqeeyey sadaam xuseen sanadkii laba kun shan iyo tobankii waxay dowladda shaacada ciraaq ay sheegtay inay dishay cisaad aldowri warkaas oo noqday mid aan waxba ka jirin aldowri waxaa aad u doondoonayay dowladda maraykanka oo sheegtay in ciddii keenta ay siinayso adduun lacageed oo dhan toban malyan oo dollar ninkan ayaa la sheegay in uu la xanuunsanaa cudurka loo yaqaano kansarka ha yeeshee ma shaacin xisbiga uu ka tirsanaa qaabka uu u dhintay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii aldowri wuxuu ka badbaaday qorshe la doonayay in lagu dilo xilli uu booqasho ku marayay magaalada karbala ee koonfurta caasimadda baqdaad ninkan oo la sheegay inuu si weyn ugu dhowaay sadaam xuseen ayaa gabar uu dhalay waxaa guursaday wiil uu dhalay sadaam xuseen oo la ohan jiray cudey kaas oo asaga iyo walaalkiis lagu magacaabo qusey hal maalin lagu dilay magaalada mowsil xilli uu socday dagaalkii uu maraykanku ku qaaday waddanka ciraaq maraykanka ayaa duulaan gardarro ah ku qaaday waddanka ciraaq sanadkii laba kun iyo saddexdii kaas oo marmarsi uga dhigtay in waddankaasu samaystay hubka loo yaqaano nukleerka taas oo uu markii dambe maraykanku sheegay in laga waayay hubkii nukleerka ee ay sheegeen in waddanka ciraaq uu samaystay كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan weerar ka dhacay gobolka kashmiir ayaa waxaa lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka hindiya faahfaahin la xiriirta qodobkaas abuubakar ibraahim geedi ayaa soo gudbinaya wararka ka imaanaya gobolka kashmiir ay gumaysiga ku haysato dowladda hindiya ayaa ku waramaya in gobolkaasuu martigeliyey weerar qorshaysan oo beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga gacanta ku haya talada waddanka hindiya rag hubaysan ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey gobolka jamwa kashmiir ee loogu yeero dhinaca ay dowladda hindiya gacanta ku hayso waxaana ay beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga bahartiya oo ah xisbiga maamula waddanka hindiya war saxaafadeed ka soo baxay booliiska gobolka kashmiir ee dowladda hindiya ayaa lagu sheegay in ugu yaraan saddex mas-uul oo ka tirsan xisbiga bahartiya lagu dilay weerar qorshaysan oo rag hubaysan ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo koljaam oo ka tirsan dhinaca ay kashmiir gumaysiga kaga haysato dowladda hindiya saddexda ruux ee weerarka lagu dilay ayaa ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga waxayna qaabilsanaayeen cayaarayeen ololaha doorashooyinka ee dhinaca dhallinyarada waxaana dilkooda ay dhabarjab xooggan ku tahay xisbiga talada waddanka hindiya gacanta ku hayo ee uu hogaamiyo ninka cunsuriga ah ee aadka u nacab diinta islaamka laamaha amniga iyo ciidamada booliiska ayaa sheegay inay wadaan baaritaanno ay ku doonayaan inay ku soo qabtaan ragga wararka fuliyey kuwaasoo markiiba goobta isaga tegay siyaasiyiin ka tirsan dowladda hindiya ayaa aad uga xumaaday dilka xubnahan iyagoona tacsi u diray ehelada saddexda mas-uul ee wararka lagu dilay ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda wararkan khasaaraha dhaliyey waxaana gobolka kashmiir ka howlgala jamaacad jihaadi ah oo ka soo horjeeda gumaysiga ay dowladda hindiya ku haysato gobolkaas gobolka kashmiir ayaa waxaa weli ka taagan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana jira bandow adag oo ay soo rogtay dowladda hindiya kaasoo saameeyey nolosha dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka dowladda suudan waxay heshiis la gaartay maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee falastiin waxaana muuqanaysa in xukuumadda iyo taliska milatariga ee dalkaas ay shacabka suudaan ku hogaaminayaan mustaqbal mugdi ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda suudaan ayaa markii ugu horreysay wuxuu ka hadlay heshiiska ay la gaareen maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee falastiin cumar qamarudiin ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin wax cadaadis ah oo ay la kulmeen si ay heshiis ula gaaraan maamulka yuhuudda wuxuuna intaa ku daray in ay iyagu istuseen muhiimadda ah ee arrintaani u leedahay si magaca suudaan looga saaro liiska dowladaha taageera waxaa loogu yeero argagixisada wuxuu sheegay in go'aankooda uu soo dadejiyey doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka sidaas darteedna ay shardi ka dhigeen in magacooda laga saaro liiska dowladaha taageera argagixisada markaasna ay heshiiska la gaari doonaan maamulka yuhuudda mar la weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan xilli ay yuhuuddu safaaradda ka fura doonto waddanka suudaan ayuu sheegay in arrintaas oo aanu hadda ka hadli karin heshiiskuna uu cusub yahay wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in dowladda maraykanku wufuud ay soo dirtay ay yimaadeen dalka suudaan sidaasna ay ugu jeediyeen haddii ay doonayaan in laga saaro liiska waxaa loogu yeero argagixisada in ay la heshiiyaan maamulka yuhuudda maamulka ka jira dalka suudaan ee uu majaraha u hayo milatariga ayaa u muuqanaya mid wax waliba ku bedelanaya sidii uu u heli lahaa raalli ahaanshaha maraykanka iyo maamulka yuhuudda waxaana xiriirka ay la yeesheen yuhuudda ka horreeyey in boqolaal malyan oo dollar ay siiyeen dowladda maraykanka kuwaas oo ah magdhowa ciidamo maraykan ah oo ku dhintay howlgallada mujaahidiinta alqaacida xilligii alqaacida ay deganee dalka suudaan maxamuud ogaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed una dhundulol ah arrimaha caalamka islaamka ayaa mar aan weydiinay halka madaxda dalka suudaan ay ku wadaan shacabka dalkaas ee muslimka ah wuxuu sheegay inay doonayaan inay dalka suudaan ka dhigaan dal cilmaani ah oo difaaca maamulka yuhuudda meesha ay u wadaani waxa weeyaan dadka reer suudan waa meeshii al ciisi uu geeyey dadkii maaragtay reer masar waa meel la wada yaqaano oo macruuf ah oo maaragtay cilmaaniyad heerka dowladnimada markii laga hadlayo iyo maalka maamulka in wadanku uu wadan cilmaani ahoo allaadiini uu noqdo oon wax diina dowladiisu aysan shaqo ku lahayn mujtamac ahaan inuu noqdo maaragtay mujtamac la gumaysto oo madaxa looga taagan yahay oo maaragtay shacaairtiisi iyo diintiisi waxa ugu yar aan muujisan karin inuu noqdo mujtamac siduu u dhan yahay daba jooga oo hoos fadhiya reer galbeed iyo hay-ada maaragtay ay soo dirsadeen oo maaragtay gacan hoorsi dhaqaale hadday noqoto ku xiran horumar iyo wax kastoo ay noqoto ku xiran fikir ku xiran marka waa dowlad iyo dad maaragtay wada dulaysan oo dabar qoodhi ah oo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo islaamnimadoodii ka xuubsiibta oo maaragtay noqda mandiqad yar oo laga xukumo ama maraykan ama ingiriis ama wadankii kale oo yurub ah oo maaragtay laga xukumo inay noqoto meesha horta lagu wado ee yoolkaah ee maaragtay la tiigsanayo nidaamyadan dhammaan ka jira wadamadan islaamka dadka muslimiinta madaxa uga taagani ay rabaan inay dadka geeyaan waa meeshaas meel ka sokaysa ma aha islaamnimo uma socdaan qowmiyad xataa uma socdaan iyo wadankan iyo qariiradihii xataa gumaysigu dhigay inay maaragtay danahooda xataa ka shaqeeyaan uma socdaan waa maaragtay niman meesha la keensaday sirdoomada iyo maaragtay hay-adaha reer galbeedku ay maaragtay soo dhiseen ilaa hadda ay lacag ku bixinayaan ay garab taagan yihiin dhanna maaragtay ay ul uga haystaanoo madaxa ay kala dhacayaan dhanna ay maaragtay sandureerto ka siinayaan oo koolkoolinayaan waxbarayaanoo maaragtay ayagu ay khidada u dejinayaan marka meesha lagu wadaa waa maaragtay dhanka maaragtay mujtamacuna inuu noqdo mujtamac inta uu iska dhiibayo sida dadka reer masar hadda lagu hayo kale lagu hayo dowladuna ay noqoto dowlad cabdifataax al siisi oo kale dowlad maaragtay yahuudiyad oo mujrimada oo maamulada reer galbeedka iyo een, kiyaanka sahayuuniga dabaqoodhi u ahoo danihiisa mandaqadan geeska africa een, ka ilaaliso hormuud uga noqoto oo maaragtay halkaas een, saldhig een, muhiima een, uga noqoto marka meesha nala wadaa waa meesha een, cabdifataax al siisi iyo netanyahu ay maaragtay taladeeda soo dejiyeen trump iyo kushnarna ay hormuudka ka yihiin waa meel ruux muslima iyo mujtamac muslima ah iyo dadka ummadda muslimiinta guud ahaankeedu aysan ku qanci karin een, ay ku qasban tahayna inay ka dagaalanto mid ka mid a aqoon-yahanada waddanka suudaan oo goobjoog ka ahaa shirka jaraa'id ee u qabta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan ayaa sheegay in wasiirkan uu ka mid yahay dadkii markii hore u ololeyn jiray in dalka suudaan lagu daro dowladaha taageera argagixisada xilligaas oo uu ku sugnaa waddamada reer galbeedka iyo maraykanka wuxuuna intaa ku daray aqoon-yahankan in xiriirka suudaan ay la yeelatay maamulka yuhuudda uu ka dhigan yahay karaamo darro u soo hoyatay suudaan lana gudboon tahay in ay reer suudaan fadhiga ka kacaan قد أصبنا في عزتنا أنتم الذين أتيتم من أوروبا ومن أمريكا ومن واشنطن كنتم تتزكعون في شوارع أوروبا وواشنطن وتذهبون إلى البرلمانات تطالبون أن يوضع السودان في قائمة الإرهاب والآن تجلس أنت رئيسا للوزراء لا يستقيم هذا عقلا ولا منطقا وأنت الشخص الذي كان السبب الرئيسي في وضع السودان في قائمة الإرهاب وكأننا تمثل قول الشاعر وداوني بالتي كانت هي الداء أنت لا تستحق هذا المنصب وكل هؤلاء الذين كانوا في أوروبا وجاءوا يحكمون الآن غير جديرين بأن يحكموا هذا الشعب العظيم وتتحرك الأمة السودانية عن بكرة أبيها لتقول لا لا لإسرائيل لا للتطبيع لا للعملاء شكرا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ah ayaad dhegaysanaysaan faayis alkandir ayaa soo afjaray muuqaalo taxana ah oo kaga sheekeynaya xabsiga kuwantanamo bay wuxuuna xalqadan ku soo gudbinayaa arrimo muhiim ah maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد anigu hadda ma ihi ffto oo ku noolaa xabsiga guwantanamo bay ee anigu maanta waxaan ahay faa'is maxamed axmed alkandari waxaana idinku leeyahay si xaqiiq ah in aan ku noolahay guwantanamo bay muddo afar iyo toban sano oo xiriir ah
waxaa lagu tiriyaa xurriyadda waxyaabaha ugu horreeya ee uu ilaashado qofka bini'aadamka ah taasoo laasimtay taariikhda wakhtiyo kala duwan waxay ka mid tahay tilmaamaha bani'aadamnimo ee aan laga maarmin iyada ayuuna qofka ku xaqiijin karaa wuxuu doonayo isagoona la qasbin ahmiyadda ay leedahay xurriyadda waa mid ay culimmadu kutuba ka allifeen shucaraduna ay ka gabyeen dad fara badanna ay u hureen naftooda qofka insaanka ah waxaa la dhalaa isagoo xur ah kana fog xadhig walba ee ka reebaya inuu ku barwaaqaysto noloshiisa maadaama uu alla ku mannaystay caqli uu wax ku kala garto kaas oo ku hogaaminaya waddada toosan iyo inuu haleelo qiimaha xurriyadda aqoon-yahan lagu magacaabo axmed lutfi ayaa waxaa laga soo guuriyaa hadallo qiimo badan oo tacbiirinaya xurriyadda wuxuuna yidhi xurriyaddu waa danta laga leeyahay insaanka noloshana kama suulayso waana midda uu waddadeeda u bixiyey wax weliba oo qaali ku ah haddaan tilmaamno ma gaari karna xiisaha xurriyadda uu u qabo insaanka faayis moxamed alkandari wuxuu xorriyaddiisa waayey muddo afar iyo toban sano ah isagoona ku xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guwantanamo bay xalaqaadkii hore ee tixanaha faayis alkandari waxaan kaga soo hadalnay arrimo dhowr ah oo uu maxbuuskaasi kula kulmay xabsiga guwantanamo insha allah xalqadan waxaan ku eegi doonnaa baahida uu faayis u qabay in marun uu ka baxo xabsigaas ugu horreyn waxa uu ka sheekaynayaa sida ay ahaayeen maalmaha iyo waqtiyadii ugu horreeyey ee uu ka soo baxayay xabsiga iyo wuxuu ka dareemayay saaxiibadiisa kula duray xabsigaas
قرروا إطلاق سراحي وبدأت الأيام تمر بطيئة بعد قرار إطلاق السراح كانت نظرات الأخوة لي waxay go'aansadeen in ay sii daayaan maalmuhuna waxay ku socdeen si tartiib ah wixii ka dambeeyey markii aan xuruubay aragtiyada walaalahayga waxay ahaayeen kuwo kala duwan waxaan arkayay iyagoo isoo fiirinayay si toos ah waaba iyagoo naftooda ugu sheekaynayay in aan ka tegi doono wax yar kadib waxayna aragtiyahoodaas dhan ahaayeen kuwo saamayn ugu reeba aniga ahaantayda waxaan la noolaa dareenkaas in aan ka tago dadkii aan la noolaa afar iyo toban sano waa afar iyo toban sano oo macaankeeda iyo qaraarkeedaba leh xanuunadeeda iyo rajooyinkeedaba leh dhoolacaddaynteeda iyo ilinteedaba leh waxayna ahayd daqiiqado saamayn weyn ku leh aniga iyo iyagaba بابتساماتها ودموعها فكانت لحظات مؤثرة جدا لي ولهم وعندما اقترب الموعد markii ay ballanta soo dhowaatay waxaa yimid askar maraykan ah iyagoo uu la socdo sargaalkii heestay xabsiga waxayna igu dhaheen fayfayftu adiga hadda waad ka baxaysaa xabsiga waxayna ahayd arrin kadis ah way i soo qaadeen walaalahaygana way i sagootiyeen sagootintii ugu dambaysay waan ismucaanaqaynay iyadoona qaarkood ay ilintu ka da'aysay markii aan ka fogaaday waxaan dareemay in aan ka tegay mana awoodin in aan walaalahayga soo furto waana ka soo tegay walaalahayga waxaan allaah magiciisa weyn ku weydiisanayaa in uu ka faydo kurbada sida uu anigaba iiga fayday
تركت إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يفرج عنهم كما فرج عنا يا رب sidoo kale faa'is alkandari ayaa ka sheekaynaya markii ugu horraysay ee laga qaaday xorriyadda iyo arrimihii uu ku arkay maalmihii ugu horreeyey ee xabsiga iyo ugu dambayn sii dayntiisa
أخرجوني من السيارة waxay iga soo saareen gaariga anigoo labada gacmood ka jeebaysan waxaana jiray mugdi daran waxaa hortayda soo istaagay sargaalkii amerikaanka ahaa ee qaabilsanaa dadka maxaabiista ah waxa uuna watay maqas waxayna jeebada igu xirnayd ahayd mid balaastiiki ah wuu isoo hor istaagay wuxuuna sargaalkii igu yidhi isagoo jaraya jeebada ninka lambarkiisu yahay waa lagu sii dayn doonaa waxaan soo xasuustay hadalkii muxaqiqiinta xabsiga ay igu dhihi jireen markii igu horraysay ee aan galay xabsiga way i handadi jireen wayna igu jeesjeesi jireen iyagoo igu odhan jiray wakhti dheer wakhti dheer wakhti dheer ayaad halkan ku sugnaan doontaa weligaana laguma sii dayn doono وهم يهددوني ويصرخون في وجهي ويقولون You will be here for a long, long, long time. You will never be released.
waan dhoola caddaynayay waa isla sargaalkii sidaas idhihi jiray oo hadda odhanaya waa lagu sii dayn doonaa waxaan ku odhan jiray waan idinla loolami doonaa adiga naftaada uma hanan kartid dhib ama nafci toona iyo nolol geeri ama isa soo saaris intaba adigu ma garanaysid wakhtiga ay noqon doonto geeridaada ma ogid xilliga aad jasiiraddan ka bixi doonto adigoo nool ama dhintay sidee marka ku hananaysaa amarka dad kale waxaan kugu adkaynayaa in aan ka bixi doono xabsiga kadib afar iyo toban sano sarkaalkii mas-uulka ka ahaa xabsiga ayaa wuxuu igu yidhi waa lagu sii dayn doonaa kadib waxa uu jaray jeebadii balaastiigga ahayd wuxuuna igu yidhi waxaad hadda tahay nin xur ah وبعد 14 عاما قال لي العقيد المسؤول عن المعسكر You will be released ثم قطع القيود البلاستيكية قال لي أنت الآن حر
قد أتاك قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك
muddo afar iyo toban sano ah kadib ayuu xorriyaddiisa dib u helay faayis maxamed alkandari waxaana muuqaalada tixanaha ah ee uu ka sameeyey xabsiga guwantanamo ay dad badan u iftiimisay xaaladda dhabta ah ee muslimiinta ku haysata xabsigaas sumcadda xun wuxuuna faayis niyadda ku hayaa walaalihiisa ku haray xabsiga kuwaasoo uu allaah uga baryey inuu ka soo daayo xabsigaas
بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu المسلم عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد